dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof habeen wanaagsan dhegaystayaal halkan waa raadiyo cadaad oo ku soo dhowaada barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha oo hadaan oo kale aad kala socotaan raadiyaha cadaado caawa barnaamijka waxaa uu idiinka imaanaya istuudiyaha aan ku leenahay magaalada caasimadda ee muqdisho
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruuta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbiga igelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo boran gobac ku liifsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye gurmago ningegan iyo allow geedka leekaadi gebigaaba midkaasoo rabu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabigegida ceebtee ku taag goobta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaagoronta kaa fuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
waa siddeedda bisha diseembar sanadku waa laba kun iyo afar iyo labaatan qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona falanqayn ku saabsan xaaladda guud ee dalka siiriya iyo mucaradka dalkaas oo la wareegay magaaladii ugu dambeysay ee dalkaasi waxaase ka jira wararka soo baxaya ee ku aadan suurtagalnimada in uu shil direed ku geeriyooday madaxweynihii dalkaasi bashar al asad saamaynta soomaalida ku dhaqan dalkaasi maxaase lagu tilmaamay xaaladda dalka siiriya
adduunka in waddaba isbedelo ayaa waddamada carabta soo socday ilaa iyo haddana mahadhadii iyaga ee waddamadaasi raggii ee u talinayay
waxaad maqli doontaan waraysi aan ka qaadnay caawa brofesor maxamed cumar dalaxa xogeeyaha ama la taliyaha dhinaca arrimaha dibadda ee guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sidoo kale qodobada kale ee barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa jubbaland ayaa beenisay in ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta maamulkaasi ay ku biireen dhinaca dowladda federaalk ee soomaaliya haddaba qoraal ka soo baxay dowlad goboleedka jubbaland ayaad maqli doontaan oo ay kaga hadashay arrimahaasi waxyaabaha sidoo kale aad maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona wasiirka waxbarashada dowladda galmudug ayaa maanta tegey deegaana hoostaga magaalada gurceel ee gobolka galgaduud ee dowlad goboleedka galmudug halkaas oo si diran lagu soo dhoweeyey haddaba maxaa laga yidhi waxbarashada deegaanada galmudug iyo sidoo kale olaa xoogan uu wado wasiirka waxbarashada ee dowlad goboleedka galmudug
dowladda baahiyaha ay u qabaan in la gaarsiiyo marka wasaaradda waxbarashada kaalinteedu way ka soo baxday waxaan dhihi karnaa waxay mudan tahay bogaadin iyo mahadcelin
sidoo kale waxaad maqli doontaan saraakiilii ciidamo ka tirsan jubbaland ayaa la sheegayaa in degmada badaxaawe ay kaga biireen dhinaca dowladda federaalk ee soomaaliya haddaba waxaad maqli doontaan saraakiilii askar ka tirsan jubbaland kuwaas oo saacadihii ugu dambeeyey isku dhiibay dowladda federaalk ee soomaaliya waad maqli doontaan qaar ka mid a culimmada soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay muqdisho ayaa si weyn u dhaliilay fikirka kooxda dagaalamayaasha al-shabaab haddaba qaar ka mid a culimaadudiinka kuwaas oo caanka gudaha dalka ayaa ka qayb galay kulan ka dhacay muqdisho haddaba hadallo ay jeediyeen ayaad maqli doontaan sidoo kale waxaan soo gudbin doonaa kalfadhiga baarlamaanka soomaaliya ayaa la joojiyey muddo laba bila oo xiriir ah haddaba warqaduu soo saaray guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaad maqli doontaan qodobadaasi wixii nagu soo kordha iyo qaybaha dambe xubinta kalamaan ayaad dhegaysan doontaan saaxiibayaal farsamadu waa saaxiibkay luqmaan axmed anigoo nuurdiin sharda ayaa caawa soo saaray istuudiyaha magaalada muqdisho ee raadiyaha cadaado ayuu barnaamijka idinkaga imaanaya ee saaxiibayaal ku soo dhowaada
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho dhiba qof dhali waxaan ku bilaabaynaa barnaamijkeenna dalka siiriya waxaa ka jirta xaalad kacsanaan ah waxaana mucaaradka dalkaasi ay la wareegeen magaaladii ugu dambeysay oo laga faramuroojiyey dowladda uu hogaamiyo bashar al asad mucaaradka ayaa guud ahaan la wareegay magaalooyin waaweyn oo ku yaala dalkaasi siiriya waxaa is soo taraya warar kala duwan oo ku saabsan inuu geeriyooday madaxweynaha dalkaasi bashar al asad laba ilo wareed oo suuriyan ah ayaa u xaqiijiyey wakaaladda wararka ee reyters inay jirto suurtagalnimada aad u saraysa islamarkaana soo ifbaxaysa oo ku aadan in madaxweyne bashar al asad uu ku geeriyooday shil diyaaradeed oo ka dhacay aagga magaalada lagu magacaabo homes xalay waxaana wararka ay tilmaamayaan in diyaarad uu saarnaa laga yaabo inay ku dhacday rasaas lagu riday xilli ay ku duulaysay duleedka sare ee magaalada dimashaq wakaaladda wararka ee rayters ayaa waxa ay soo xiganaysaa laba ilo wareed oo suuriyaana oo ku sugan gudaha dalka siiriya kuwaasi oo wararkaasi sheegaya dhinaca kale mucaaradka dalkaas ayaa la wareegay magaaladii ugu dambeysay kuwaas oo laga faramuruujiyey ciidamada dowladda uu hogaamiyo bashar al asad brofesor maxamed cumar dalxa xogayaha la taliyaha dhinaca arrimaha dibadda ee guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo ku sugan magaalada qaahira ee dalka masar ayaa qadka teleefoonka caawa kula xidhiirnay bal ogoreyntii waxaan weydiinay saameynta dadka soomaaliyeed ay ku yeelan karto dalka siiriya colaadaha ka jira iyo sidoo kale isbeddelka dalka siiriya ka dhacay iyo mucaaradka dalkaasi la wareegay ee mustaqbalka waxaa u dambeyn doonaa dalka siiriya waxaanu ku jawaabay sida tan waa mahadsantahay nuuridiin suuriya kolley hadda nidaamkii horey ee bashaar al asad ee uu ka talinayay muddo in isbedel hadda ka yimid dhinaca ciidanka iyo inqilaab uu saakii maaragtay si rasmi uga dhaqangalay kolley wararkaas ayaan helaynaa sida dadka soomaalida iyo adduunka intiisa kalaba ee idaacadaha kala socdaan idinkana qaybaadka tihiin
waa tahay bal isbeddelkan dhacay magaaladii ugu dambeysay ayay la wareegeen kooxaha mucaaradka madaxweynihii bashar al asad meesha laga saaray bal isbeddelkan sidee buu adduunka ku yeelan karaa
adduunka in muddaba isbedelo ayaa wadamada carabta soo socday ilaa iyo haddana mahadhadii iyaga ee wadamadaasi raggii ee u talinayay muddada dheer ee raadkii ayaga ay reebeen iyo waxyaabihii ee dagaaladii ee kacdoonnadii oo markaasi oo ayagana ay ka abuurmeen dadkoodii kolleyba dhibaatadii ka soo gaartay ilaa iyo hadda maaragtay weli sidii ayaa qaarkooda ee ay u taagan yihiin ciraaq maaragtay waad og tahay sadaam xuseen muddo dheer buu haystay ciidamo oo maraykan horkacayo ayaa lagu kiciyey iyo dowlado kale ayaa duulaankaasi lagu riday sadaam xuseen ilaa la deldelo markii dambe sidoo kale madaxweyne kadaafi ayaa isagana sidaas oo kale tabkaasi jabhado lagu kiciyey ee dowladu ay taageerayaan isagana meeshaasi ayuu ku dhintay oo wadankiisii wadda dheer uu soo talinayay waxaa sidaas oo kale isagana maaragtay ee dhibaatada ee wadankiisii weli ka taagan tahay oo isagana lagu riday waa cali cabdalla saalax madaxweynihii yemen oo isagana gacanta kacdoonkaasi uu ku dhintay marka arrimahani kulli waa wax hadda mar weliba jiray suudaan baa hadda ee dhibaato ka taagan oo dacmo sariic ee iyadana lagu qolo la yidhaahdo lagu soo abaabulay oo ayagana sidaasi jabhado ilaa iyo hadda aanan meel u dhicin oo balse hadda ciidamada qalabka sida ee ayaga ay meesha ay ka saarayaan kuwaasoo u badan kuwa lasoo kiraystay ee wadamada galbeedka africa ka yimid iyo waqooyiga in kale oo sidaas oo kale ee mushkilad hadda ka wadana lebnan waad ogtihiin falastiin hadda haba sheeginbo iyada israa'iil siday u gelayso waa la ogyahay marka caalamka carabiga oo dhan baa iska wada qasan masarse waa lagu kiciyey laakiinna waa ka badbaaday wixii la oran jiray rabiiculcarab oo ilaa iyo tunis ilaa iyo maqrib marka in muddaba dowladaha carbeed waa lagu dhex jiray marka tanna iyada umay ka batidhay qayb ahaan wax ugu baa maaha waa tahay maxaa xigi doona isbedelkan dhacay kasaaritaankii madaxweyne bashar al asad maxaa xigi doona oo la leeyahay oo maadaama nin qabiir aa tahay wax badan wadamada jaamacadda carabta ka yaqaana maxaa xigi doona kolley hadda midka suuriya hadda ee sida hadalka ay u dhigayaan idaacaduhu ninkii ra-iisul wasaaraha ahaa ayaa yidhi aniga waddanka meel kuma socdo kadib markii madaxweynuhu iskaga tegay ilaa ay hadda meel uu aaday la garanayn wuxuuna ku amray inaanan ciidanka aanan dadka dhibaato aanan waxna u geysanin hay-adaha dowladda xafiisyadii iyo dhammaan kulli ee iyaga aanan dhexgelin ra-iisul wasaarihiina waxaa la yiri si uu xilka uu u wareejiyo laftirkiisa inuu sii hayo howsha uu wado ciidamaduna xagga ammaanka iyaga inay howl adag ay ka qabtaan waxaad moodaa hadallada soo dhacaya ee ilaa iyo hadda suuriya waxaad moodaa inay ka duwan yihiin kuwii wadamadooda ee iyaga markii ee maamulkii muddada dheera ama nidaamkii ka jiray rajimadaasi markii ay qabsadeen wadanka burbur iyo maaragtay iyo rafaad iyo dhibaato iyo wax aan la soo koobi karin ee ay ka rideen dalalkooda marka tani hadda haddii iyada ay sidan hadda ayaga ay yidhaahdeen waan arkaynaa waayo dowlada ayaa ku dulloolamayay waad og tahay ninka bashaar al asad ruushka iyo wuxuu xiriir fiican la lahaa eeraan labadaba hadda kolleyba u malayn maayo inuu gacan weyn uu ka helay sababaha uu sidaasi hadda loogaga adkaadayna loo aanayn karo dowlada kalena way kasoo horjeedeen oo yuhuud iyo meelo kale laga caawinayay iyo kuwo kale oo laftirkooda turkiga saameyn buu ku leeyahay ayaa la oranayay calaa kulli xaal suuriya hadda wadamada dadka soomaaliyeedna aada ugu nool bay ka mid ahaayeen xabsiyadii ee ay ku jiraan in badan oo dad soomaaliyeed xilli aniga baarlamanka carabta aan matalayay oo xaruun oo ahayd madaxweynaha hadda wadanka talada lagala ayaan kala kulmay okolaaday inuu xabsiyada laga sii daayo ayagoo dhowr boqol ah oo hablo u badan marka soomaalida laftirkeeda wanaag baa meesha maartay haddii ee in la sheego mudan tahay ay dadkii soomaaliyeed ee berigii dhibaatada annaga ee dadkii u baxay halkaasi ay aada runtii ugu ladnaayeen dowlad ahaan iyo shacab ahaanba annaga da suuriya waxaan qabnaa inayan loo yacni xumayn laakiin dalka dadka hadee u dhashay oo ayaga nidaam ahaan ee muddo dheer uu soo joogay waxay ayaga ay ku tashadaan ayaa ayaga iyo dowladooda ay u dhexaysaa laakiin haddii aan ku darsado dadka soomaaliyeed dhibaato kuma aysan qabin
waa tahay wadamo badan oo sidaan oo kale waxaa la yidhahda guga carabedaa jiray wadamo badan oo sidaan oo kale waxa ugu dhaceen marka mustaqbalka syria muxuu noqon kartaa is leedahay
wallahi ilaahay baa garanaya horta wax cilmulqeyb annaga kama hadli karno hadba dadka talada la wareegay sida ayaga ee arrintaasi ay u maareeyaan iyo shacabka reer syria ayay ku xiran tahay dowladuhu qaarna markay inqilaab ay ridaan dhibaatooyin baa ka dhaca iska hor imaadya yimaada ka daro dibi dhal meelaha qaarkooda hadda adduunka waxaad arkaysaa ay u oynayaan libiya oo kale ayna khadaafidaasaa ka yeerayso meelaha qaarkooda ciraaq maada bacda sadaam ayay qorayaan meel weliba waxa waaye yemen cali cabdisaalax bacduhu maxaa dhacay yementii midaysteen xuutiyiin iyo waxay u kala taagan yihiin iyo maaragtay qolo kale ee sudiyiin ah waxaa loo kala joogaa laba qaybood dalalkii ciraaq ee maaragtay marka laga yimaado sidoo kale adna waad arkaysaa iyadana libiya waxa waaye nin xabs la yidhaahdo oo generaal ah iyo nin kale ee dhinacaada isagana la taageersan yahay kulligoodana dowlado ayaa ku wada loolamayo maadaama dalal wada barwaaqo ahaa libiya waad og tahay ninka eeso libiyaanka ah ee wiilka bashaar toddoba boqoloo dollar buu qaadanaya aroos hadduu galane waxaa bixinaysay dowladdiisa gaaska adduunyada ugu qiimaha badan ayay libiya ay lahayd maantana waad garanaysaa xaaladeeda sida ay tahay soomaali fara badan ee ku hugowday oo tahriib magafo meeshaasi iyo saxrahaas yaabaata ayaa yaalla wadamadii adiga qaarna way uga dartay qaarna hadda kolleyba waa un weli waa la rutinayaan maaragtay ee waxyaabihii ka soo gaarayay inqilaabkaas wakhtigu ma xumo ahaadee dadka xun
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xadhig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegay xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo wakhtigu ma xumo ahaadee dadka xun ilaahay waxba kama xumaadaane dadka xun
dirinay walaalayaal
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaalad ayaad degeysanaysaan habeen wanaagsan meel kastoo aad joogtaan markan waxaan eegeynaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan sheekh yuusuf al cadaala ayaa waxa uu sheegay in dowladda etoobiya faragelin qaawan ay ku hayso soomaaliya waxa uu sheegay in ay hub sharci darraha ay ku soo daldalayso gudaha dalka soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya oo arrintaas ka hadlaya ayaa yidhi sida tan
ficiladaas dhammaantood waxay sacad u muujinayaan sida maamulka cadowtinimadu ay ku fogaatay ku aadan soomaaliya ee etoobiya uu ugu mashquulsan yahay kala dhantaalidda midnimada dalka soomaaliya dowladda soomaaliya waxa ay uga digaysaa shakhsiyaadka dalkooda ku soo hogaaminaya cadowga ee qaybta ka ah shirqoollada looga soo horjeedo dowladnimada midnimada madax bannaanida ummadda soomaaliyeed in ay dhaxli doonaan cawaaqib xun iyadoo looga digayo dowladda etoobiya ficilada guracan ayna dowladda soomaaliya diyaar u tahay in ay ka difaacdo dalkeeda fal kasta oo noocaas ah bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sal alay wasalam waa salaamayaa dhowaan dhammaan dadweynaha soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan dowladda soomaaliya waxa ay si dhow la socotay dhaqdhaqaaqyada ka soo cusboonaaday xuduudaha uu dalkeennu la wadaago dalka etoobiya dowladda soomaaliya waxa ay cambaaraynaysaa isla markaana ay si weyn uga soo horjeedaa xadgudubyada dowladda etoobiya ay ka wadda gudaha soomaaliya dowladda soomaaliya waxa ay cambaaraynaysaa isla markaana ay si weyn uga soo horjeedaa ficilada xadgudubka ah ee dowladda etoobiya ay ka wadda gudaha soomaaliya ee ay ku carqaladaynayso amniga iyo xasiloonida soomaaliya tallaabooyinkaas oo sidoo kaleeto xadgudub ku ah shuruucda caalamiga ah iyo madax bannaanida soomaaliya ayna wadday etoobiya tan iyo iskudaygeedii dhulballaarsiga ahaa horraantii sannadkan kadib markii dowladda iyo dadka soomaaliyeed ay ka hor yimaadeen damaca gurrucan ee abiy axmed ee uu doonayey in maaragtay uu dhulballaarsi ku sameeyo waxa ay dowladda etoobiya si isdabajooga u qaadaysay tallaabooyin ay ku wiiqayso amniga dalka soomaaliya sida in ay ku soo daabisho hub sharci darro ah iyo in ay gudaha dalka ku diyaari gudaha dalkeeda ku diyaariso maleeshiyaad soomaali ah oo iyada ka amar qaata kadibna ay u soo dirto gudaha soomaaliya si ay colaad uga huriyaan sida lala socdo etoobiya waxa ay hub sharci darro ah horay u soo gelisay deegaanno ka tirsan dowlad goboleedyada puntland iyo galmudug sidoo kale waxa ay gudaha etoobiya ku ururisay maleeshiyaad ay ka kaxaysay hirshabeelle mar kale ayay maalintii shalay ahayd waxa ay etoobiya si sharci darro ah laba diyaaradood oo ay leedahay shirkadda etoobiyan airlines ay uga dejisay magaalada kismaayo kuwaas oo waday hub sharci darro ah etoobiya waxa ay diyaaradahaas hore ugu sii qaaday shakhsiyaad soomaali ah oo uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee jubbaland maxamuud sayid aadan iyo xubno la socday kuwaas oo ay doonayso inay u kaashato abaabulka iyo shirqoolka ka dhanka ah ummadda soomaaliyeed ayna ku xalaalaysato oo ay u isticmaasho maleeshiyaad ay ku abaabulayso gudaha etoobiya si ay waxyeello uga geystaan gobolka gedo islamarkaana uga shaqeeyaan in gobolkaas ay ku hoosgeeyaan maamulkooda ficiladaas dhammaantood waxay sacad u muujinayaan sida maamulka cadowtinimadu ay ku fogaatay ku aadan soomaaliya ee etoobiya uu ugu mashquulsan yahay kala dhantaalidda midnimada dalka soomaaliya ee damaca dhulballaarsiga ah ee ay waddo iyo dib u hubaynta maleeshiyaadka iyo shakhsiyaadka dabadhilifyada ah ee cadowkalkaalka u ah ee etoobiya si ay uga uga caawiyaan in ay qabsato qaybo ka mid ah dhulka jamhuuriyadda soomaaliya ficilladan aan xilkaska ahayn ee dowladda etoobiya waddo waxay u muuqdaan kuwo ay ku garab siinayso kooxaha argagixisada ah waxayna ka soo horjeedaa mabaadi'da ciidanka nabad ilaalinta ah ee admis oo ay eh, qayb ka yihiin isla markaana waxay ficilladaasi yihiin kuwo abuuraya xiisad cusub dowladda soomaaliya waxa ay uga digaysaa shakhsiyaadka dalkooda ku soo hogaaminaya cadowga ee qaybta ka ah shirqoollada looga soo horjeedo dowladnimada midnimada madax bannaanida ummadda soomaaliyeed in ay dhaxli doonaan cawaaqib xun lana hor keeni doono sharciga iyadoo looga digayo dowladda etoobiya ficillada guracan ayna dowladda soomaaliya diyaar u tahay in ay ka difaacdo dalkeeda fal kasta oo noocaas ah dowladda soomaaliya mar kasta waxa ay diyaar u tahay nabad ku wada noolaasho ku dhisan is-ixtiraam umana dul qaadanayso ficil kasta oo xadgudub ku ah midnimada madax bannaanida amniga iyo xasiloonnida jamhuuriyadda soomaaliya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel waxaag dhegaystayaal barnaamijkii ayaad degaysanaysaan markan waxaan eegaynaa wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta tegey deegaanaha hoos taga magaalada gurceyl ee gobolka galguduud ee dowlad goboleedka galmudug qaar ka mid ah waxgaradka deegaan ka tirsan magaalada gurceyl ayaa soo dhoweeyey wasiirka waxa ayna ka hadleen waxbarashada deegaanka ka jirta iyagoo aad ugu mahadceliyey wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka galmudug haddaba aan dhegaysanno wasiirka waxbarashada iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo madashaas ka hadlay saddex aabbay leeyihiin nin waa ninkii dhalay ninna waa ninka macallinka ah ninna waa waxaa waaye wasiirka waxbarashada saddexdoodu waxaa waaye aas-aase iyo hore uwade iyo keeni haddii mid la waayo labada kale wax maanta kulankaanan isugu nimid gurigii waa dhisan yahay ardadii waa joogaan wasiirkii waa joogaa waxbarashada ma haddaas allah iskale dowladda baahiyaha ay u qabaan in la gaarsiiyo marka wasaaradda waxbarashada kaalinteedu way ka soo baxday waxaan dhihi karnaa waxay mudan tahay bogaadin iyo mahadcelin keliya marka waxaa dhiman kaalintii dadweynaha reer afcagaag waxaa idin kale inkaga baahan yahay waxay tahay iskuulku inuu shaqeeyo oo keliya sifada uu ku shaqayn karana waxay tahay in la helo dadkii wax la bari lahay markaad dadkii diyaarisaan mas-uuliyadda mar haddii gurigii la dhisay macallimiintiina laydinka taageerayo baahi way jire oo mar walba boqolkii boqol lama dhammaystiri karo wixii yar yaroo dhiman aad idinkaa laydinka rabaa inaa kabtaan waxa meeshaan ka socdaahu waa masiirkii iyo mustaqbalkii ilmihiinna oo maskaxdooda iyo maankoodaba lagu dhisayo waxa aan kula haysanno oo aan kugula dirirayno oo aan iskula dheggannahayo ilmahaagii waaye markii laga soo tago bulshada guud oo uu mustaqbalka anfici doono si gaar ah qofka ilmahaasu ay anfacayaan waa adiga dhashay waa waxaa lagaa rabaa inaad inaad aad baalki door muhiima ka qaadatid waxaa lagaa rabaa ilmahaas sida uu guddoomiyuhu sheegaba deegaamada laga soo qabtay oo la yidhi kaniini iyo daroogo ilmihii maandooreeyaal ay isticmaalayaan ilmihii keliya maahane dadkii dhallinyarta ahay ay isticmaalayaan runtii wax aad looga xumaado oo niyad jab ah oo mustaqbal xumo ah waaye dadka keenaya iyo kuwa ka ganacsanayana adinkaa laydinka rabaa adinkay idinku dhex jiraan bannaanka ma aysan ka imaanin inaad iska qabataana la rabaa qof daroogo ilmahaaga siinaayo oo ay wixii la qabatoomayaan oo berri ka maalin aadan waxba ka qaban karin canugu hadduu qabatoomo canugaas inuu kaa dhintaa rooneed waa inaad ka dagaalantaan waa inaad mustaqbalkiinna qofka inaad ilmahaagii masiirkooda aad qof kula kala dhimato amaad ka xishooto mid ka ganacsanaaya adigay ceeb kugu tahay waa khayru mas-uulnimo waxa halkan loo dhisay oo daartan loo dhisay oo gurigaan aad u jeedin loo dhisay ilmihiinnu inay mustaqbal helaan oo berri ay dalkan hoggaamiyaan soomaaliya hoggaamiyaan dadka hoggaamiyaashii iyo dhakhaatiirtii iyo dadkii jaamacadaha dhigi lahay iyo mas-uuliyiintii berri in ay noqdaan ayaa ilmihiinni loo diyaarinayaa inaad door ka qaadan weysiin oo aad iska celi weysiin ilmihii waxa idinka dullaynaya adinka ceeb adinka aad leedihiin oo gaara waayo qof idinla lahoo kale aysan
kursigaasan haasaqae madaxweyne madaxweyne koli dhahaye
waxaan ahay madaxweynaha dowladda jubbaland waxaan ahay madaxweynaha dowladda galmudug waxaan ahay madaxweynaha dowladda somalilan
anigu waxaan ahay madaxweynaha dowladda puntland
aniguna waxaan ahaa madaxweynaha khaatuma state
waxaan ahay madaxweynaha dowladda banaadir state
war ana weliba ahaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ay ii haysid kore waana ii dhagobsid kore
anna waxaan ahay madaxweynaha dowladda everland
dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen
waa hagaaga weli barnaamijka ayaad degeysanaysaan saaxiibayaal markan waxaan eegaynaa warqad ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa lagu sheegay in laba bilood oo xiriir ah la joojiyo kalfadhiyada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya waa xildhibaan xasan cabdi ismaaciil oo fal gacan qaada toddobiiyo labaatankii bishii nofembar u geystay askari ka tirsanaa ilaalada xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa lagu yiri warqadda sidoo kalena waxaa lagu waxaa lagu ganaaxay ganaaxyo kala duwan oo iskugu jirta gunna ka jaris iyo sidoo kale ka joojinta fadhiyada golaha shacabka ee soomaaliya kuwaasi oo uu guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya warqaddaasi uu soo saaray taasi oo ganaaxyo lagu riday xildhibaankaasi si kastaba warqaddan waxay ku soo aadaysaa xilli xildhibaan xasan firimbi oo gacan u qaaday askari ka tirsan ciidanka booliiska dowladda federaalk ee soomaaliya gudaha xarunta golaha shacabka ee muqdisho uu maalintii shalay raaligelin uugu tagay askarigaasi islamarkaana uu ka raaligeliyey falkii uu gacanqaadka ahaa uu ku sameeyey
dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen
markan waxaan eegaynaa jubbaland wasiirka wasaaradda amniga gudaha jubbaland sareeyagaas yuusuf xuseen cusmaan dhuumaal ayaa beeniyey warar saacadihii ugu dambeeyey ee lagu baahiyey baraha bulshada oo ahaa in ciidamo ka tirsan jubbaland oo ku sugan degmada badaxaawe ee gobolka gado ay isku dhiibeen dhinaca dowladda federaalk ee soomaaliya qoraal kooban uu soo saaray wasiirka amniga gudaha dowladda jubbaland ayaa u qornaa sida tan waxaan si cad u beeninaynaa inaysan jirin ciidamo ka tirsan dowladda jubbaland oo ah kuwa daraawiishta maamulkaas oo ku sugan degmada badaxaawo inay isku dhiibeen dhinaca dowladda federaalk ee soomaaliya ciidamada jubbaland ee daraawiishta waxaa ugu dambayntii aan u sheegaynaa dowladda federaalk ee soomaaliya inaysan jirin cid ka tirsan ciidamada jubbaland kuwaas oo isku dhiibay dowladda federaalk ee soomaaliya ayuu wasiirka oo ku yidhi isla wararkii jubbaland aan ku jirnaa ayay magaalada badaxaawe ee gobolka gado ciidamo ka tirsan kuwa jubbaland ayaa isku dhiibay maanta dowladda federaalk ee soomaaliya haddaba aan dhegaysanno askar iyo saraakiil ka tirsan jubbaland kuwaasoo degmada badaxaawe kaga biiray dhinaca dowladda federaalka ee soomaaliya haddaba ciidamada iyo saraakiishooda ayaa yidhi sida tan
bismillahi magacayga waa maxamed cabdiqaadi cusmaan waxaa ka mid ahay saraakiisha daraawiishka ciidamada jubbaland gobolka gado gaar ahaan degmada badaxaawo waxaan jubbaland ahayn muddo haasan ah waa ka mid ahay ciidamada saraakiisha jubbaland ama ciidankan oo lagu soo tababaray gobolka gado gaar ahaan magaalada doorow muddo haasanaa la shaqaynayay maamulka jubbaland waxaaba yaataan aan ka helna xuquuqa ma jiraan haddana waxaa rabnaa oo diyaar u nahay inaan ka mid noqono ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oona difaacno dalka iyo diintaba
bismillahi raxmaaniraxiim ciidankaan aad arkaysaan ku sugan meeshaan waa ciidanka daraawiishta jubbaland ku soo tababartay doolow iyo beled xawo muddo hal sana ah ayaan halkan joognay oo aan wax xaquuqa aanan helin jubbaland aanan ka helin oo aan ku shaqaynaynay hubkanaga iyo aan u shaqaynaynay deegaankanaga maanta waxaan go'aansannay inaan ku soo biirno ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo aan la shaqayno oo aan si waxaa waaye karti ah aan oo dhab ah oo ka go'naansho ah aan ugu shaqayno ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aan la shaqayno
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan nahay ciidanka daraawiishta jubbaland ee doolow iyo luq lagu soo tababaray ee muddo badan ka shaqaynayay magaaladan amnigeeda muddo hal sano ah iyo xoogaa ah waxaan saaka aan isugu imaanay meeshaan intaa iyadaana wax xaquuqa maanan ka helin dowladda jubbaland waxaa maanta aan u diyaarsannahay inaan dadkanaga iyo dalkanaga iyo dowladannada aan u shaqayno qaranka oo naga go'an waxaan rabnaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inaan maanta laga bilaabo aan ka mid noqonno ciidanka qalabka sida qaybihiisa kala duwan dalkanaga iyo dadkanaga aan difaacno waxaan rabnaa iyo dadnimada soomaaliyeed wax xaquuqa jubbaland kama helin wax wada shaqayn ah maanta laga bilaabo nagama dhexeeyaan waxaan rabnaa dalkanaga iyo dadkanaga inaan usoo noqono
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubbanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantaas fiidisi
dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay markana markana xubintii kalaamaan ayaan idinku duubayaa war kalamaanay war ma haysaane adduunyada oo dhan waxay indhaha ku hayaan suuriya ilwaa qariraa la yidhi qumbana ma furato taas dhan maxay u fiirinayaan maqli jiray maxay u fiiriyo haayaan war lankuhaysa weli baadhay hendho gararu haliyang magaadayan adilikii hubiya hoob waltaraayan waar wallaweynay maydin maqli jirin indhaha ku doogsada qalbiguna ka sii daran war kalamaanay geedkan saa u fidhiseen waa kuwaa la teene indhaha aan ka hadlayaa waa dadka siyaasadda fahmaya kuwa ay wax ku eegaan dalka suuriyana waayo cusubu galayaa baa la yidhi madawiine oo dhangiyajeega dooradeena war ciidamada aadmis miyaa la geynayaa war suuriya galmudug ay ka shidaal badan tahay miyaa la yidhi war kalamaanay waxba laydima sheegi karaa warkan ayga soo dhex gelinine waxaa soo dhammaaday saddex iyo toban sanno kacdoon looga soo hor jeeday xukuumadda bishaar al asad waxaa kaloo soo dhammaaday afar iyo labaatan sano afar bilood iyo labaatan maalmood oo bishaar uu dalka xukumayey
hataa waa shamsili ka gaaday war miyayna arkan yugandha iyo dalalka kaloo soddonka sana halkanna xukumahayo war cumar albashiirkii suudaan mar horaa laga takhallusay laakiin dalmaku dambayna dhehe war kalemaanay xaaladda soomaalida mashquul idinkugu filane suuriya waxaa soo dhammaaday konton iyo saddex sano oo ay ka talinayeen qoyska reer asad waana xaafid al asad iyo wiilkiisa bishaar ahay oo maanta laga tuuray waxaa kaloo soo dhammaaday lixdan iyo kow sano oo xisbiga bacas uu ka talinaya dalka suuriya marka idinkuna haye leeha gurinina waxa socda waxa laga barto naw wax ku qaadan maysaan wacdaaraha adduunke weydiiya culimada war kalemaanay waxaa la yidhi mucaaradka suuriya talada ka tuuray bashaar al asad waxay qaadeen tillaabooyin u baahan in dad badan ay wax ka bartaan oo ay soomaalidu ugu horrayso waxayna si wada jira ugu dhawaaqeen in ilaa iyo amar dambe ay talada dalka sii haynayso xukuumaddii uu ka telinayey bishaar al asad oo ra'iisul wasaaraha uu talada haynayo booliiska dalkana wax alla wixii xaalado ah looga dambaynayo oo aysan jirin cid ku amartaaglay karta qof suuriyaan ah sidoo kale bob lagu samayn karo hantida dawladda iyo xafiisyada waxay kaloo sheegeen oo ay ku dhawaaqeen in la xiray baal kasta oo mugdi ahaa oo reer suuriya ay ku jireen waxayna si wadajira u caddeeyeen qof kastoo muwaadin suuriyaan ah inay ula mid tahay wakhtigan maalintii uu dhashay mana jiro qof dembiile ah ilaa mid hadda wixii ka dambeeya kacaanka iyo talada cusub ka soo horjeesta aryaadhaha taladooru waa toosan tahay kaliya hadday erayga kacaanka iska dhaafi lahaayeen ay ila qurux badnaa lahaayeen may ka toosnaadeen qonton iyo saddexsan dadkii korka fuuleen balaatiyo ama beniligsane war waxaa la leeyahay mucaaradka suuriya haddii ay ka dhameeyaan go'aanada ay soo saareen waxay u badan tahay inay ka badbaadi dooneen jidkii soomaaliya ay soo martay ee mugdiga ahaa war aljasiira waxay tabinaysaa in bishaar alasad saacadihii ugu dambeeyey noloshiisa suuriya uu diyaarad ciladaysan kaga baxay
gubay abaanguur gobayo jiryaa hasuusidi widaay dembiile mar baa la qaban yahay war kalamaana suuriya dabaaldegyada xal ka bilowday waxyaalaha ugu yaabka badnaa waxaa ka mid ahaa dadkii kacaanka waday iyo ciidamada kacaanka ka soo hor jeeday isku sibay oo dabaaldegeen war kalamaanay la yaabka suuriya xabsiyada ugu daranee waxaa la yidhi mid ka mid a maxaabiista xabsiyada ku jirtay oo la sheegay inuu afartan sano ka badan xirnaa markii ayadoo la dabaaldegayo albaabkii laga furay qaylu afka furtay dadkii waa yaabeen oo xaajiray dhaheen kadibna wuxuu yidhi war waana laku soo duuley war waana laku soo duuley dadkii geesihay firfiriyeen iyo cirka mar kalu wuxuu ku celiyey war dalkii waa la qabsaday maa dagaalantaan kadibna kooxihii kacaanka waday aa ka shakiyey intuu mar kale sii hadlay wuxuu yidhi dalkii sadaam xuseenka ciraaqa ku soo duulay xal ma haysaan war masalaan xuseen oo labaatan sano ka hor la deldelay baa weli u nool war warka iga dhex gelin xabsiyada suuriya waxaa kaloo laga sheegay nin afar iyo labaatan saac oo keliya uga harsaneed wakhtigii loo qabtay toogashadiisa ayaa xornimo ku helay isbeddelka suuriya ka dhacay oo hadda carabtu ma waxay ka maraysaa akhiiran bacda sana suuriya asbaxat bilaa caylati alasad waar walla weynay maanta ma suuriyaaba iska dhiibteen wah waaqlow hilmaanta inoonka tirsanna jaamacadda arabta war horta qaxootiga suuriya ma laabanahayaan war kalamaanay war mahaysaane waxay ugu darreed xaaladda suuriya saacadihii ugu dambaysay ee wax isbedeli lahayeen marka lagu dhow yahay bashaar alasad inuu tanaasul sameeyey wah xabiibu malaayigaan tanasuley war odaga ma waddada ka soo xidhantay war tanaasulkaana ku soo boodinin odagu wuxuu yidhi anigoo turaya shacabka suuriya waxaan diyaar u ahay inaan dastuur ka furo mucaaradka aan la fadhiisto wadahadal la galo oo dowlad wada jira aan dhisno aryaadhaha tuman iyo saddexdii sanee dagaalku socday bishaar asad xow intaasu gara waaye war waagii hore soomaalidu waxaa ku maamaahi jidhay tawxiidka berrey toobadkaan maahna waa taacibawa horta dowladda soomaaliya ma ambaaraysa mise waa soo dhowaysa waxa suuriya ka socda waar walla weynay nintiisiibaa daayacay kan kale dugsanaya ani igala doqonsaniid aryaadhaha samirey cabdullana waxau yidhi weligeed waagii soo berya war cusub waa la soowaada weligeed waagii soo berya war cusub waa la soowaada war saakii markii waagu beryey dowladda soomaaliya waxay sheegtay in ciidamadii daraawiishta jubbaland ee beled xaawagada joogay ay ku biireen militariga soomaaliya war wasiirka amniga jubbaland janaal dhuumaal wuxuu yidhi ma jiraan ciidamada daraawiishta jubbaland wax beled xaawe iska dhiibay waxaana u dambaysay waagii wasiir janan hadda waxaa la wadanaa maran habaamin buu yidhi war kalamaana war mahaysaan wasiirka arrimaha qoyska jenaraal bashiir goobe wuxuu yidhi tiktok baa dhibaato dalka ku haya qoysas badan baana dartiisu kala tegey burburka qoysaska soomaaliyeed buuna sabab u yahay waana in tallaabo laga qaadaa buu yidhi ubuu kuu badan inay biil ka helaanin miyuusan ogeyn hayaay oo shaashadda ii gargarax miyaa la diidi rabaa aryaadhaha fiiltarkii laysku sawiri jira dad miyaa weli ku siran abdulowkaasna ili boolisku weyn uga bilaa fiiltar eeba ka dambooy warana waxaan maqli jiray quruxay markii hore adigoo madoobaan miyi kugu aqaanay ma kolkaad magaalada maalmo aan badnayn iyo muddo kooban joogtuu midabkaaga nuuc kale isku rogay macaanay maashaa allahu iyo ma fahmin ujeeddada macnahaaga ii sheeg adigaaba mooskiyo hablihii maroko ragga iyagu umabayeen malyan jeer ka shidanoo ninku milicsadaa garan wax inaad ismarisaye hadda ma is aroosna war kalamaanay kiiskii feerka ee xildhibaan firimbi iyo askarigii baarlamaanka joogay waa la soo gebagabeeyey waxaana lagu dhammeeyey in xildhibaanku raalligelin bixiyey kadibna guddoonkii baarlamaanka lala kulmay ugu dambayntiina xildhibaankii la ganaaxay laba bilood inuusan baarlamaanka qaybgeli karin iyo xoogaa gunna ah ah oo lacagtiisii laga jaranaayo wararta kiiskaas maxkamad ma la geeyo mise bannaanka lagu dhameeyey war horaa waxaa loo yidhi gacmo gel jira hoosaa loo dhaqaa walinka eleerey eebsishaag eebduduuga korong warkiiska markii la soo xiraaye sheekh shariif markhaati ma laga dhigay war sheekh shariif allahu aclamu uga tegey arbow xilligii midooda mashrixiinta hadda weli lama gaarin waar muusabix iyo xusbigii kulmiya shan casha u hadhay aryaadhaha dal iyo dibad xaaladihii la soo maray anigu waxaan dhihi lahay wax teegay lama tiigsaade timaadaada la toosiya wax tegay lama tiigsaade timaadaada la toosiya